dhammaan golayaasha xukuumadda guddoomiyaha gobolka iyo degmada saraakiisha kale ee dowladda iyo saraakiisha ciidamada dhammaan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aada idinka mahad celinayaa soo dhaweyntan quruxda badan ee aada igu soo dhaweyseen aniga iyo wafdiga magaalada boosaaso intii kale iyaguna horey noo soo dhaweeyey qardho ka mid tahayna waa uga mahad celinaynaa runtii sidaa u sheegteen safarkayagu safar shaqo u ahaa kuurgal xaaladeed bu ahaa ama abaara ha ahaato ama shaqo shaqooyin aanu ka qabanayno muxuuha u nimi boosaaso oo ay ka mid tahay ciidamada tababarka loogu soo xidhayo ciidamada b m b f ta oo tababar loogu soo xidhayo in muddo ah tababar ku jiray inaanu xafladdii kala qayb gallo shaqooyin badan oo kalena runtii waa ay jiraan kullin muddo waa joogaynaa magaalada boosaaso intaa haddii aan ka gudbo runtii guud ahaan dhulkii aan soo maray wuxuu ahaa sidii horeba aynu warbixinta uga haynay dhul abaar baahsan ay hayso biyo la-aan badanayna ay ka jirto run ahaantii aniga iyo guddida oo aan anigu je madax u ahay oo guddoomiye u ahay iyo wasiirka cadaaladda mooyaane intoodii kale shaqooyinkii bartii ay ka hayeen bay ka hayaan maantada shirar bay la lahaayeen hay-adaha jooga xaruntoodu tahay garowe ama ha ahaadeen kuwa u n ta ama ha ahaadeen kuwa n g o yade runtii qoraalka ugu dambeeya aanu sinina waxa weeyaan in ay maalinta sabtida haddii ilaahay ogolaado inay shaqooyinkoodii horay u bilaabmaan iyaga oo gobol kasta guddoomiyaha gobolka iyo ka degmada iyo her tuulada ay hoos imanayaan waxqabadkoodu si looga digtoonaado wixii ummadda loogu talagalay sidii loogu talagalay inay ugu tagaan marka mar labaad waxaan jeclahay inaan international community-ga iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland ama qurba joog ha ahaato ama ganacsatada culamaauddiinka iyo ha ahaato nimanka tijaarta ah in ay u naxariistaan ummaddooda arigu waa baahan yahay dadku waa baahan yahay biyo la-aan baa ka jirta baadxumaa ka jirta xaaladdaanu soo aragnay ama naloo sheegay waa xaalad aada u qallifsan runtii una baahan gurma deg dega intaa haddii aan ka gudbo waxaan jeclahay runtii arrimo aada moodaysay ilaa xalay ilaa saaka ina loo soo wacayay oo ku saabsan shirkan ka dhacaya meesha la yidhaahdo istanbul oo su-aalo fara badan layska weydiinayo ay ka mid tahay puntland ma ka maqan tahay puntland ma joogtaa mawqifkeedu muxuu yahay horta marka ugu horreysa waxaan qabaa anigu shirkaasi faa'iidada uu keenayo iyo muranka iyo isqabqabsiga uu keenayo waxaa badan doonaan anigu qabaa muranka iyo isqabqabsiga uu keenayo iyo kala fogaanshaha uu ummadda soomaaliyeed runti ku keeni doono waxaan leeyahay reer puntland saddex wasiir baa meeshaa ka tegey waa wasiirka qorshaynta iyo xidhiirka caalamiga wasiir ku-xigeynta wasiir ku-xigeenka qorshaynta iyo xidhiirka caalamiga iyo wasiirka shaqadiiyo shaqaalaha iyo sportska waxaad garan kartaan meeshaa madaxweynihii ma tegin madaxweyne ku-xigeenna ma tegin cid kaloo naga tagtayna runtii ma aanay jirin waxaa lagu hayay shirkaa isaga ah wax ummadda soomaaliyeed dan u ah baa lagu hayay wixii aan u aragnay inaanay annaga dan oo ahayn kamana aanan qayb gelin go-aanka ka soo baxaana nama uu khuseeyo haba yaraatee waxaan uu tagnay dhaqaalaha ama new dealka higsiga cusub baa lagaga hadlayay runtii ajendayaashii ugu horreysay ee loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka twenty sixteenka in lagaga wada hadlayo iyo arrintan muranka faraha badan dhalisay ee four point five kuma aanay jirin laakiin waxaad moodaa in hadda lagu soo qaadaya sida wararku ay sheegayaan dhinaca siyaasadda haddaan qeexo cid nooga qayb gashay iyo cid go-aan noo geyn karto ama noo soo qaadi kartaa meeshaa ma jirto hase ahaatee ummadda soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo de magaca soomaaliyeed baa lagu bixiyey qaybtayadaanu leena wasiiradaasaa noo tegey wasiiradaasaa ka qayb gelaya shirka waxay noo soo qaadaya haddii aan wax ka helana awalba wax badan kamaanu heli jirin hadday wax noo keenaanna waa arkaynaa haddii wax la keeni waayana waa arkaynaa laakiin dhinaca siyaasadda puntland shirka isaga ah waa ka maqan tahay waad ogeyd oo ummadda soomaaliya oo dhan way ogeyd kismaayay ogeyd muqdishoy ogeyd garoowe oo aada ogeydeen waftidii ugu dambeysay hadda timi culayska ay lahaayeen intabana dawladda puntland isku mawqif ayay ka ahayd mawqifkeeduna wuxuu ahaa waxaan la wadaa ummadda soomaaliyeed danu ma aha puntlandna danu ma aha mawqifka iyaguna bartii iskama bedelin waxay la tahay internedada iyo barahan dhalinyaradu ku sheekaysato dee qofna wuxuu qorayo annagu gacanta ka qaban mayno qofna wuxuu ku hadlayo afka ka ka qaban mayno qof waliba waa xor wuu ku hadli karaa laakiin waxaan hoosta ka xariiqaynaa mawqifka iyagu inaanu marna isbedelin waa sidii ummadda reer puntland guud ahaan meel kastay joogto kuwa dibadda iyo kuwa gudahana wax isbedelay ma jiraan waxaad ka waraysaan madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas inuu joogo maraykanka anna waa kan alxamdulilah waxaan joogaa magaalada xeebta ah ee boosaaso halkaa aan ka daawanayaa baddii iyo mawjadaheedii reer siida waa idin salaamay mawqifkayguna waa kaa waa mahadsantihin babay